waxaad kusoo dhawaataan xubintii caweyska washington waatan zahre ciidle nuur oo inala socodsiiy
dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee v o ramadaan barakaysan ayaan idin leeyahay dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobadaan idinku hayana waxaa ka mid a maxay tahay sirta ka dambaysa guurka amaba aroosyada ay dhallinyarada qaarkood ku soo beegaan xilliga ramadaanta sidoo kale waxaan idiin hayaa dood suugaaneed ku saabsan telefoonadii hore sida kii tooshlaha la odhanayey iyo telefoonadan casriga sida iphone samsung iyo kuwa kale ee la midka ah ee smartphone-ka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska
رمضان رمضان كريم رمضان رمضان كريم
aynu ku bilowna ee dad badan baa isweydiinaya aroosyada ama meherada bisha ramadaan la qabto maxay tahay sirta ka dambaysa si guud waynu wada ognahay in maadaama oo bishani tahay bil barakaysan oo ilaahay ka fadli yeelay bilaha kale sanadka oo dhan oo camal kasta oo wanaagsan oo xilligaa la qabtaa inuu khayr iyo ajar badan sii kordhinayo haddana waxaan meesha ka maqnayn inay jiraan sababo kale oo aroosyada ramadaanta loogu beego qaar badan oo ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee barnaamijkan caweyska ku xidhan oo aanu weydiinay sababtaasi waxa ay bixiyeen jawaabo kala duwan balse jawaabtii ugu faahfaahsanayd uguna macquulsanayd waxaa inoo hayaa mid ka mida dhallinyarada soomaaliyeed oo isagu ku tala jira inuu ramadaan guursado wuxuunu arrintaasi uga warramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax aan idiin kala baxo wiilkaasi iyo sagal sheekadii dhex martay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa caawiye oon ku dhowahay adiga on ku salaamaya sagal iyo daadiyaasha barnaamijkaba waa run maalmaha kale dee waxa lagu odhan jaadkeen hutel noogu tun maxay noo sameeye laakiin markan rabadaanta ay tahay masaajid baa qofkii geenaysaayo waa lagu kala yaacaya markaa dhaqaalaha waa laga dhuumanayaa omentoo haddana waa bil cibaado oo marka dhinac ka egtidna waa bil naxariis badan waa bil mataqaanaayey qofku barakaay ku jirto arooskaas maanta la qabto qofkii markaad aroosaysid ee habeenkii masaajid waa ku balaaminaysaa waa bacda taraawix aad meeninaysa qofkii odayaasheedii odayaasheed markaad kaxaysid odayaashoo soo dee mataqaanaay maantao dhan soomanaa oo saamusiyi wixii kasoo dhargey way dibirsan yihiin taraawixdii markay galaan way daalayaan saacad bay ugu yaraan tukanayaan hadhow marka baxaan baadna dee odhanaysaa soo galaana waa meherkayga iyo masaajidka ka bixina marka masaajidka ka bixi waayaan hadhow talo waxaad ku shaydhanaysaa iyagana sbraad iyo faantaad siinaysaa si uu dibraadda uga dhacdo waa intan waxaa kaa baxaysa sbraad baa kaa baxayo dhaqaaluhu intaan ku xidhaya
ka waran caawiye qaar badan oo ka mida dumarka ayaa waxay aaminsan yihiin sababta wiilashu arooska ramadaanka ay ugu aadiyaan inay tahay in gabadhu ay afur macaan u diyaariso bal taana ka waran lama odhan karayo gabadh waxay ku sameyn aftur iyo waxaa labadiin waa aroos baa tihiin laba qof oo keliyaa tihiin dad badan lama joogaan waa shahru casr waxaa ku jirtiin hadday ugu badato marka shaqada kasoo rawaxdid dibaddaad uga soo iibinaysaa saambusiyi waxay doonayso iyada laftigeyga hadduu reerka odhoosu jira caruur badan joogi lahayn faamiyi kula deganaan lahayn dhaqaalo badan baa bixi laha markaa laakiin rabaan baad aroostay labadiin oo keliya weeyaan marka dhaqaalihuu sii yaraanaya mar haddane halkaa laftigeyga
saan ognahayba ramadaanka wuu howlo badan yahay lacago badan baa ka baxa dadka haddaad tii arooska ku bixi lahayd aad soo dhaaftay bal ka waran dharkii ciidda gabadhiisu dhar ciid ma rabto gurigii wuxuu rabaa dhar ciid lacagta kaga baxaysa taana xaggeed kaga baxsan dharkii ciidda iyo waxay way iska wadataa shantad dhan bay aqalka la soo gashay ciidda meedaa u baahanba shantad bay wadataay oo shaar casal bay ku jirtaay oo aroos cusube dharkii arooska mid ku ciiday lasoo baxay dhow tole adiga laftigaa dharkaa arooska mad ku ciidaysaa waad wadatiin wixii niyo dhan ba shantadaad lasoo gasheen jadiidaad lasoo gasheen aqalkii markaa ma la odhan karayaa waa dhako aad gabdhaha u dhakaynaysaan ama waa kaarto waxaad rabadaanka ugu aadinaysaan aroosyada ma dhaka haddaan idhaano hablahan la qabsanaya dhaka saasa maaha laakiin waxaan ka egnaa dhinaca khayrka oo waa naxariis aqalka arooska la sameeyo bisha rabadaan bara kuu leeyahay uu ka khayr badan yahay aroosyada kale gabadha waktigaada soo meherisaay kulle aqalkiina farxad iyo reereen baa ku dambeynaysa waa baalin maalin rabadaan weeyaan anu waxaan jeclay in rabadaan ku beego oo mataqaanaayey bisha rabadaan ee barakaysan inaan meheriyo Ee, maadaama bisha rabadaana meheriyeyna waxaa dhici kartaa waxaa run a dhici karteen odhanay inuu aqalkaas aqal farxad iyo raynrayn iyo naxariis iyo barako badan ay ku jirta bisha rabadaan
ee dhinaca dhaqaalahana waad doonaysa inaad ka yara dhuumatood yarayso adduunka imkas kolka kululaaday odhan mayna beeshayga ma odhan maayo dhaqaalo badan baan doonayaa waa run haa dhaqaaluhu kaa yaraanaya ka waran haddii rabadaan ahaan lahayn een arooska mise lacag ku bixi lahayd arooska ugu yaraan dee lix boqol oo kun ilaa in ka badan saldamboo qofku siduu u haysta lacag saloo kale lacag badan yahay ayuu ku baxaa qaar baa milyoono ku meherinayaa qaar baa ugu yaraan lix boqol oo kun oo noqonaysaa saddex boqol oo kun dee lacagaas lacag fudud ma waa saddex kun oo dollar shan kun oo dollar iyo in ka badan baa laisku meherinayaa laakiin bisha barakaysan membaa laba boqol oo kunna ma gaadhayso waxaan kun dollar hayn dhalinta waxaan ku boorin lahaa inay bisha barakaysan la wada sugaan gebigooga soomaali oo dhanba dhinaca kheyrkana ka eegaan dhinaca kalena ka eegaan waxa is aroosay soomaali meeshay joogtaba bisha barakaysan barakada halkaas ku jirta hay laakiin gabdhihii doonayay inay damaashaadaan arooskooda laga soo qayb galo ee saad sheegtay dadka taraawiixda ka yimid ee faantida aad siinaysid aan hayna doonayay in casumaada dhacdo ka waran dhinacii gabdhaha maxaas leedahay iyaga laftigo waxaan u caqli celinahayn inay arooska fududeeyaan inamada u fududeeyaan maadaama adduunkii kululaaday oo dhinaca kheyrkana ka raacaan kolley haddaa buuq badan samaysida lacag badan kaa baxdo arooskaas ma sii jiro nebigu wuxu yidhi alai salatu salaam arooska ugu fudud ayaa ugu khayr badan marka inna kaa ka raacan ba iyagana rajaynayna
marka waxaa leedahay ballanteen waa rabadaanka ha bilantiina soomaali oo dhan waa rabadaanta waa tahay wiilkaasi wuxuu yidhi waad maqlayseen ajarkuna waa laban laab lacag badan oo bixi lahaydna reerka waa u baaqanaysaa waa tahay weli waxaad dhegaystayaal la socotaan barnaamijka caweyska washington haddana aynu u nimaadno dhinaca tiknolojiyadda casriga ah oo aan caawa idinku hayo dood suugaaneed oo ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha laga dhaxlay adeegsiga tiknolojiyadda inta aynaanse dooddaasi gabayada ah u gudagelin balan idiin dul maro qodobada ay khubrada caafimaadka iyo kuwa cilmi nafsiga ee adduunku ka qoreen dheefta iyo dhibta ay dadku kala kulmeen adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah waxaan ku hormarayaa maxaa laga faa'iiday isgaadhsiinta caalamka oo sahlanaatay oo dadku iyagoo dunida daafaheeda kala jooga ay daqiiqad kasta wada hadli karaan iyagoo aan daqiiqadaha ay wada hadlayaan wax lacaga loo xisaabinayn helitaanka cilmi baadhista iyo wararka caalamka oo aada u fududaaday gurmadka masiibooyinka dabiiciga ah iyo iska warhaynta meel haddii maanta masiibo ka dhacdo deg deg baa dunida dacalladeedao dhan loogu ogaanayaa islamarkaana si sahlan loogu gurman karaa kaydinta xogta iyo fududaynta howlaha shaqo wax badan ayaa lagu kaydsaday oo lagaga raystay oo waraaqa lagu qori jiray oo aanad tunka ku qaadi karayn haddaad jawaan dhan oo waraaqaa macluumaad ku kaydsato balse hadda telefoonkaaga gacanta ayay kuugu jiraan wax badan oo kaa qaadan lahaa buugaag tiro badan sidoo kalena dad badan ayaa iyagoo gurigooda jooga macaamiil kumanaan qofoo kala daberaya oo shaqada kasoo qabta gurigooda iyagoon xafiis tegin adeegyada caafimaadka oo kordhay cudurro badan oo daawo loo helay idam alle iyo horumarka tiknolojiyadda aawadeed waxaan meesha ka maqnayn tilmaanta ama hagidda meel kasta oo aanad hore u arag uu g b s-kaagu ku geynayo iyo waxyaabo aada u tiro badan oo horumarka caalamka kaalin weyn ka qaatay oo inaan soo wada koobi karin geesta kale haddana waxaa jira khasaare iyo khatar badan oo ka dhalatay isticmaalka tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka mid a si ay dhakhtaradu sheegeen keli ahaansho qofka oo maalin iyo habeen keligii guri iska joogi karaya sida uu telefoonkiisa iyo internetkiisa ugu mashquulsan yahay cayilka oo kor u kacay baa layidhi maadaama dadka dhaqdhaqaaqi ku yaraaday debressionka ama mid ka mid a xanuunada maskaxda raadeeya oo dadka ku batay hurdo xumo wasakhowga hawada oo kor u sii kacay sir la-aan qofka meeshuu jooga waa la ogyahay halkaasaa lagaa arkayaa meeshaad joogto waxaad soo qorayso dharkaad xidhan tahay waxaad cunayso dhammaan waxaa layidhi wixii dadka sir u ahaan jiray oo dhammina hadda bannaanka yaallaan geesta kale waxaa layidhi istresska ayaa kor u kacay amaba diiqadda maskaxda qofka ku dhacda amaba deganaanshiyo la-aanta uu qofku ku sugan yahay bulshadii baa kala fogaatay baa layidhi sinay isugu soo dhowaatay laba qof amaba qoys guri wada jooga ayaa mid kastaa telefoonkiisa gacanta ku haystaa oo aanu la sheekaysanayn dadka hareerihiisa jooga amaba aanu wakhti siinaynin xataa waxa la sheegay inaan dadkiis la jooga sheekaduba isugu baxayn waxaa kaloo isaguna ka mida la qabsi qofkii oo aan dayn karaynin mar qura inuu faraha ka qaado telefoonka aibaadhka amaba kombyutarkiisa qalalaasaha ayaa isna kor u kacay baa layidhi bulshada dhexdeeda dad unbaa iskaga tirinaya intaa social mediahi xataa iyagoon isgaranaynin dadkaasi waxaa layidhi ismay laayeen haddaanay social mediaha ku kulmeen maxaa yeelay meelo kale fogna waa laga yaabaa inay joogaan aqoonna iskuma leh waxaa lasii raaciyey halkaasi in kala xadaysnaantii dadku ay meesha ka baxday awal hore inta isku aqoona ama isku da-a ama isku danihi meel bay wada fadhiisan jirtay haddase waxaa layidhi social media wuxuu noqday meelo la wada fadhiisto welibana aan la isku ixtiraamin marar badan ood arkayso qof yar oo qof ka weyn halkaasi hadalla deelqaafa u marinaya waxaa kaloo dhakhaatiirtu ka digeen indhaha iyo dhagaha oo layidhi halis baa ku soo socota maadaama oo iftiinka aaladahaasi mar kasta ay qofkii hor yaalaan oo indhihiisii ku dhacayaan sidoo kale xarkaha dhagaha la gashado ee wax lagu dhagaysto ayagana khatar badan oo caafimaad ku keeni karta dhagaha qofka ugu dambayntii waxaan kusoo koobayaa liisku aad buu u dheeryahay caruurta yaryar ee loo ogolaaday inay isticmaalaan telefoonada ibaadhyada tv-ga iyo dhammaan aaladahaasi teknolojiyadda elektroniga ah inay gaabis noqoto maskaxdooda koritaankii iyo horumarkii ay samayn lahayd oo ay ku tiirsanaadaan waxay ka arkaan qalabkaasi dhammaan qodobadaasi aynu soo sheegnay iyo in ka sii badan waxa ay ka turjumayaan faa'iidada iyo khasaaraha laga dhaxli karo aaladahaasi teknolojiyadda ee la isticmaalay balse ilaa hadda dadku way ku kala fikir duwan yihiin waxaana inta badan dhacdadooda ay dadka qaar sheegayaan in xataa haddii telefoon la isticmaalayo telefoonadii hore tooshluhu ka midka ahaa ay ka fiican yihiin kuwan haatan smartphoneka ah oo dadkii maskaxdoodii la qaybsaday dadka qaar kalena waxay ku doodayaan badow yahay dib ha u celinina dadkan soo baraarugay dood suugaaneed arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan aan idiinku wareejiyo dhowaan ayaa koox abwaana ah waxay isweydaarsadeen silsilad la magac baxday tooshle ama tiriigle oo ah magac loo yaqaano mid ka mid ah telefoonnadii hore ee gacanta kaasi oo la isticmaali jiray ka hor intaanu soo bixin telefoonka cusub ee iphone-ka iyo weliba samsung iyo noocyada kale la mid a silsiladan ayaa waxaa bilaabay sakariya xuseen quule oo ah suxufi soomaaliyeed oo ka howlgala boqortooyada sacuudiga isagoo ammaanay telefoonnadii hore islamarkaana dhaliilay kuwa cusub waxaanan ugu horreyn weydiiyey sakariya xuseen quulle bal inuu noo faahfaahiyo sababta uu ku doortay telefoonnadii hore iyo weliba noloshii hore horta kolley labaduba de waa laba nololood laakiin mid walba calaamadaheedii iyo ma garanaysaa eh, sumadeeda gaarka ah bay wadataa Eh, maxay ku kala wanaagsan yihiin marka la idhaha waa su-aal adag runtii laakiinse haddii aan eh, jawaabta sarrifo eh, de noloshii hore nolol naxariis iyo wada xidhiidh eh, ruuxaaniga ku dhisan bay ahayd dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo magaranaysaa bulshada guud ahaaneed aad bay isaga warhayn jireen Eh, tan iminkana inkastoo ka xidhiidh badatay haddana waxaad moodaa in dandankii iyo nahdii iyo barakadii aanan sidii hore ahayn Eh, taasi markaa waxay kalifaysaa inaan eh, diiradda saaro saameynta taban ee warbaahinta bulshadu ay ummadda ku leedahay waxaa sidoo kale dooda ka qayb qaadanaysa roodo xaaji axmed miisaan oo ah abwaanad ku nool dalkan maraykanka oo iyadu difaacaysa nolosha casriga iyo weliba telefoonnada cusub aad baad umahadsan tahay waxa weeyaan noloshan horta asalkeeda ayaa isdaba joog ah oo wareegto ah nolosha baa jiraan ah ma ogtahay waxaa lasoo maray dee boqol adduun ayaa rogmaday oo lasoo maray oo lasoo dhaafay adduunyada dee wax u kordha mooyaane wax ka dhacaa ma jiro xumaan iyo samaan labada dhinacbaba technologigan cusub ee markaa imika yimiday dee anigu waxaan ku tilmaamaa seef laba af leh dhinacna faa'iidadeedii leh dhinacna khasaaraheedii leh anigoo qooyinkii technologiga taabacsanaa baan ahay oo maaragtay u dooraya xagga technologiga waxaan si odhan ba karaaba simply waxaa maantadan saddexdeenan isku keenhayaa dee waa technology waad mahadsan tahay rooda sakariya haddii aan silsiladaasi tooshilaha aad u bixiseen kusoo noqono maxaad ku taageertay adigu telefoonka hore ee tooshilaha Eh, horta munaasabadaas iyada ahayd de kolley waxay ahayd munaasabad kabtan wadaag naga dhexeeya aniga iyo dhowr abwaan oo kale roodaba kamid tahay ayay horta u ahayd eh, asaas iyo bilow hase yeeshee maalintaa doodaydu waxa ay ku timid eh, intaan warbaahintan bulshada iyo de tii kale ee noloshayda caadiga ka mid ahayd ee shaqadaydiida intaan ku daalay ayaan isrin iyo waxaan waaba tacaday teleefonkii hore ee dhagaxa ahaa ee ma garanaysaa dee cid kastana lagala xidhiiri jiray mashquulnimo badanna aan lahayn haddaad kaa iskaba raadsatid maxaa dhici lahaa baan isweydiiyey dabadeedna waaban ku dhaqaaqay oo suuqaan tegey wax badan baan raadiyey markaa mid baa toban dollar ku helay kii aan soo gatay baan intaan sawiray facebookayga ama bartii aan dadka kala xiriiray baan soo saaray dabadeedna in yar baan kusoo hoos qoray maalintaa dabadeedna dee dood suugaaneed oo aan laguba talagelin oo iska golaka fuula ayaa halkii ka bilaabantay tusaale ahaanta haddii aan bilaabo halkii ka bilaabantay waxay ka bilaabmaysay in la tuuray iphone galaaxigii tacbaan yahay blackberry laga tegey kolkuu ogsoon yahay tiri iyo tan loo nugo taajkiisi loo celi waxaan uga socdaa taa telefoon gacmeedkii toban layga siiyo taariikh facweyn iyo is- isgaadsiinta yara iyo tusaaliyo hormoodow salaantuusanigaho marka xiga tixiyahaas saddex gacban weeyaan wala tan iyo waagii laga baxay tireeglaha technology xumahani waktigii u turi waa laga taransan waa guul dadaal iyo tubtiisii tacliin laga dhawaanay waxaan uga socdaa taa tiraab duug ah baa tidhi wakti lumis ma taajiro hadalkaaba geli waa haddii aan tusaaliyo lagu tiirin iyool sugan afarkaata iyo wow ka dhigtiirkii maansada duduc kalena waxa uu yahay telefoon gacmeedkii toban layga siiyo midkii barakataamiyo tusan laga dhexlay jiraa noqo howlkar taag badan inta aad tilmaaniyo tabar guud wadaagtaan taar awliyaadow sidii sheekhi tawlane tirtirfaha ka dheere halkaasay ka bilaabmaysa markaa rag waad badan waad waad oo mahadsan xaafad soo gala waaya rooda een, waxaad kusoo birtay markaa silsiladaasi adigoo taageeraya eh, telefoonada casriga maxaad ku Haa, taageertay haa.
maxaase aad kaga qayb gashay een, sidiisa ka kugu sheegaan aada u kabtamaa een, silsilado horena way noo horreeyeen laakiin tani markii ay laba cisho socotay sakariya isoo isoo abaaru igu yidhi waa lagu raadinayay meeshiisii baan galay waan arkay een, in yar baan aniguna markaa uga soo jawaabay dee oo jawaabtii aan soo raaciyey markaasaan idhi sakariyo marka aad tusaaliyo bilowdaan taalaydana taag baa la fidiyaa taaggaasi oo ah waxyaalaha imka technologyga ku cusub taag baa la fidiyaa tolka loogu yeedhaa tacadigu muxuu yahay hoorta aad ka tebiseen taa markii la iiga soo jawaabay ayaan haddana technologygii aan u galoon aniguna isidhi dee daafac aniguna markaasi keliya waxaan ugu jawaabay waxaan idhi antis qaada aniguna tumaati intii dhiman intii aan tabaayeen islahaa kusoo tuur maxamuud ayaa tolay tilmaan kale aan raacshee tiriiglaha raqiiska sawtii la tuuree technology cajiib iyo loo tallaabay iphone adigoonan taabanin oon tuujin meelnaba hadalkaad ku tuurtaba sawka kuu taxgeliye ku tilmaama beeraha hadda waa g p s oo garo haddii aad tufayso iyo kala talowdana isagoonan talax gebin sawka weli ku taabaca tariiglaha laftiisana anigoon ku talax tegin toosh fiican weeyaan bilowgii technology ha yeeshee tabaha kale twitterka cajiibka ee taram lagu yaqaaniyo facebook facebookan taamkee isku keeni tolaayiyo snaab jaata yalahoo sawirada sawiradiisu taa iyo ka horeeya telefoon soo inaga ku toosnee la tisqaadna waayaha intaan hadal talaarixin technology nin haystaa talin kare adduunkee toosliya triiglow ha igu celin tabtii hore qarnigii tobnaad iyo timirtii casayd iyo badownimo tabteed iyo waxaan tuuray waa hore aniguna halkaasaan ugu jawaabay waa tahay sakriya markaa maxaad ku jawaabtay jawaabtii aan roodan markaas siiyey ayaan soo qaadan karaa laakiinse dee waa aada ugu badan tahay silsiladu aan u jawaaba roodo anigoo xaal marinaya kana xaal marinaya eh, habsaankii dhacay ama ogeysiis la-aantii ay ka cabatay tiriig rooda miisaan waan qaatay taladii qaladkaygii waan tiray xaal iyo turxaan bixin toban iyo kun jeer hoo taalay goortii loo kaco calankaa la taagaa tolkaa loogu yeedhaa tixda lagu wargeliyaa balse tuduc kalaa yidhi tukashada salaadaba sahwibaa mar taabto tirsigeeda lumiye tasbiix yaan la moogaan afartaa alaa tahay tidcaayoo salka u dhigay abwaan toosle weeyaan tolow yaa u babacdigi abshir awka xigaho abshir marka waa nin eh, injineer ah degan dalka qatar sugaantana daneeya tuduc kooban buu kaga qayb qaatay oo aniga si toosa ila soo hadlay uu leeyahay adigoo warfaafinta ka shaqeeya ama weriye ah sidee ku dhacday inaad qalabkii warbaahinta cusbaa dagaal aad kaga wartimaad marka tii baan uga jawaabayey abshirow tixigaho tifafire wareediyo tooshle isma diidaan technology xumahani waxba nooma tarin oo dhandan male tarjamadii google baa tashwiish iyo nagu furay tu aan jirin hadday tarantay beentii oo twitter loo galay telefoonka iphone tacliinley waxbaratiyo dhaqankiyo tarbiyadiyo jidka toosan ba u daran midowgii iyo tolnimadii tafaraaruq baa xigay waxaan uga socdaa taa toddobaatan ruux jira ciduu kelidii taaga ilbaxnimo tafaafulan iyo waali tababaran waar in leen tan oo kale marka waa jawaab kooban oo dhowr qof ku socotay laakiinse silsiladu dee way fara badan tahay waa hagaag sakariye wuxuu ku soo gooyey ilbaxnimo tafaafulan iyo waali tababaran ilain waatan oo kale aad bay u mahadsan yihiin sakariye oo ah ku fikira dalka sacuudi arabiya rooga miisaan oo maraykanka joogta iyo xuseen dara aadax oo barnaamijkaasi inoo diyaariyey guud ahaana barnaamijkii cawiyska washington waa naga intaa waxaan dalkeeda iskaga tegayaa sidaa iyo ramadaan barakacsan
barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa idaacaddayadii fiidnimana iyadana intaabaan kusoo gabagabaynaynaa anigoo jacfar kuukaya colaad iyo bashiir abikarba dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo